بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xujaydii ugu horaysay oo gaaray dhulka xarameynka si ay sannadkan u gutaan waajibka xajka ciidanka yuhuudda oo weerar khasaare dhaliyey ka fuliyey koonfurta dalka lubnaan shirkadda british batroliyom ee ka shaqaysa arrimaha batroolka oo la kulantay khasaare gaaraya boqolkiiba afartan waxaad kaloo maqli doontaan isbayn ma waxay isku beddeli doontaa saxaro lamadegaan ah xilli abaaro daran ay ka jiraan waddammada dhaca qaaradda yurub qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay dhulka xarameynka gaaray xujaydii ugu horreeyey oo sannadkani ku xajinaya beydka allaah muslimiin ka socotay dalka hindiya ayaa lagu soo warramayaa inay noqdeen wufuuddii ugu horraysay ee xajka ee gaara dhulkaasi si ay sannadkan u gutaan fariidada xajka sidoo kale maanta oo khamiis ah ayaa la filayaa in muslimiin badan oo ka kala socda waddamada caalamka ee iyagana ay gaaraan dhulka xarameynka waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka caalamulyowm ayaad degaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir iyo ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta wargeysada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan kusoo qaadanno barnaamijkeena caalamulyowm sidoo kalena ku falanqeyno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhoweeyo walaalka eliyaas cabdulaahi mayraad baad u mahadsan tahay saxiifadda ugu horeysa ee dhankeyga xigta waxay noqonaysaa news week oo ka soo baxda dalka mareykanka waxay maqaal dheer ka qortay waraysi dhowaan uu bixiyey madaxweynaha dalka mareykanka jo baiden kaasoo uu uga hadlaya xaaladda filistiin iyo waxa ka socda halkaasi baiden ayaa marka hore waraysigiisan ku sheegay inka maraykan ahaan ay ka xun yihiin duulaanka uu qorsheynayo benyamin netanyahu inuu ku qaado magaalada rafax oo ay ku nool yihiin in ku dhow laba milyan oo ruux oo isugu jirta bulshada qaybaheeda kala duwan enmaahirow waxaa baiden hadalkiisa lagu tilmaami karaa mid beeralxawsi ah maadaama maraykanku uuba yahay midka sahayiinada siinaya hubka ugu badan tan iyo markii uu bilowday duulaanka hadda ka socda filistiin kuna saacidaya sahayiinada sidii ay u sii wadi lahaayeen laynta abriyada reer khaza dhanka kale hogaamiyaha xukuumadda washington ayaa ka dhawaajiyey arrimo la xiriira dhanka hubka wuxuuna sheegay inka maraykan ahaan ay joojiyeen bambaanooyin waaweyn iyo hub kala duwan oo ay dhowaan u dhiibi rabeen dhanka maamulka isugu yara israa'il maadaama benyamin netanyahu uu weli ka dhaga adeegayo inuu hakiyo duulaankiisa marinka rafax haddii ay ciidanka israa'il galaan duulaanka rafax waxaan caddaynaynaa inaanan dhiibi doonin hubkan ugu talagalnay israa'il waxaa sidaas yidhi jo baiden intii uu socday waraysigan uu siinaya mid ka mid ah warbaahinada dalka maraykanka enmahiro dabcan sida muuqata maamulkan gacankurimiska ah ee uu hogaamiye benyamin netanyahu cadaadisyo xoogan ayuu wajahayaa marba marka ka dambeysa waxaana hadda qarka u saaran in gebi ahaanba uu waayo kaalmadii milatari ee dhanka maraykanka waa haddii uu ku sii adkaysta netanyahu duulaankiisa uu qorsheenayo inuu ku qaado marinka rafax waad mahadsan tahay walaalka iliyas wargeeska inoo xiga waa al-khabar ee fadhigiisu yahay waddanka suudaan iliyaaso waxauu wargeeskan maanta daabacay warbixin uu kaga hadlayo go-aan uu qaatay madaxa golaha milatariga ee dalkaasi genaraal cabdilfataax al burhaan kaasoo uu kusii istimraarinayo dagaalkiisa ka dhanka ah r s f wargeyska ayaa sheegay in generaalka uu qaatay go-aan ah inaysan jiri doonin wax wadaxaajood ah oo nabad lagu raadinayo iyo xabad joojin oo uu golihiisa la galo r s f kadib markii buu yiri ay jebiyeen waxa uu ku tilmaamay fallaagada oo uu ula jeedo dacmo sariic sida uu wargeysku ka soo xigtay wakaaladda wararka ee carabta al burhaan ayaa isaga oo ku guda jira booqasho uu ku tagay jiidda hore ee ay ciidankiisu kaga sugan yihiin gobolka webiga niilka ee dhaca waqooyiga khartuum yiri ma joojinayno dagaalka ilaa aan ka guulaysanno dembiilayaashan burburiyey dalkan sharafta leh sidoo kalena qaatay hantida muwaadiniinta geystayna xadgudubyo badan oo argagax leh al-burhaan oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi dagaalka aan kula jirno fallaagada loo yaqaan maleeshiyada r s f ma joogsan doono ilaa aan ka xoreyno dalkan fallaagadaasi ayuu hadalkiisa kusii daray booqashada genaraal cabdilfataax al burhaan ee jiidda hore ee dagaalka ayaa kusoo beegantay maalmo uun kadib markii ay ciidanka milatariga ee dagaalka kula jira r s f ay ku dhawaaqeen inay derdergelinayaan howlgallada ay ka wadaan gobolka alkadro ee dhaca waqooyiga caasimadda khartuum yoolka ugu weyn ee ay howlgalkaasi ka leeyihiin ayayna ciidanku ku sheegeen in uu yahay saadka jaridda ciidanka taageerada degdega ah bayaan rasmi ah oo taliska ciidanka suudaan ka soo baxay ayay ku sheegeen sabtidii lasoo dhaafay inay burburiyeen tiro ka mid ah baabuurta shidaalka iyo gaadiid kale oo nooca kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin ciidanka uu hoggaanka u hayo genaraal maxamed xamdaan duglo een iliyaasow sidaan la soconno weli isku dhacyo culus ayaa dhex maraya labada ciidan ee milatariga dalkaasi iyo xoogaga hubaysan ee r s f dagaaladan ka socda suudaan ayaana bilowday bartamaha bishii abriil ee labada kun saddex iyo labaatankii kadib markii generaalada ciidanka ugu sarreeya waa al burhaan iyo xameeti ay isku khilaafeen qorshe la doonayey in xoogaga taageerada degdega ah loogu daro ciidanka milatariga waana isla sababta uu ku qarxay dagaalka hadda ka soconaya waddanka itoobiya ee u dhexeeya ciidanka abiy axmed iyo kuwa axmaarada oo waxaan la soconaa iliyaasow in dagaalkaasi xoogiisa uu bilowday markii dowladda dhexe ee xabashida ay qaadatay go-aanka ciidanka ismaamulada gaarka ah loogu biirinayo ciidamada kale ee dowladda si buuxdana loo kala diray maahirow dhankeyga haddii aan usoo laabanno majalada xigta waxay noqonaysaa annahaar oo ka soo baxda dalka lubnaan waxay daabacday warbixin ay uga hadlayso weeraray ciidamada yuhuudda ku qaadeen deegaan dhaca dhanka koonfureed ee dalka lubnaan halkaas oo ay ka dhasheen khasaare lixaad leh waxay saxiifaddu intaasi ku dartay in weerarkan oo ahaa mid xagga cirka ah lagu beegsaday saldhig ay degganaayeen ciidamada ururka la magacbaxay xisbullaahi ee shiiciga ah kaasuu ku yiilay waddada aadda magaalada baafiliya ee dhacda dhanka koonfureed ee waddankaas waxaa la soo warinayaa in halkaas askarta xisbullaahi lagu gaarsiiyey khasaare xooggan oo isugu jira dhimashiya dhaawac walow aanan maahirow la sheegin xaddiga dhimasho ee halkaasi ka dhashay iyo midka dhaawac intuba sida aan la socno tan iyo bilowgii bishii oktoobar ee sanadkii tegay laba kun saddex iyo labaatan waxaa sii kordhay ugaarsiga ay maamulka yuhuudda ku hayaan ururkan shiiciga ah ee la magacbaxay xisbullaahi waxaana tan iyo waagaas lasoo diiwaangeliyey weeraro adag oo dhex maray labada dhinac khasaarana ay soo kala gaareen weerarada ugu badan ee yuhuudda iyo ururkan dhex maraya ayaa ah kuwo xagga cirka ah waxayna duqeymaha ugu badan ka dhaceen dhanka xuduudda lubnaan halkaas oo ay ku sugan yihiin askar fara badan oo ka tirsan ururkan waad mahadsantahay iliyas wargeyska inoo xiga waa wargeyska lagu magacaabo jerusalem bost ee ka soo baxa deegaanada yuhuuddu ay xooga ku haystaan wargeyskan waxaa warbixin ku qoray qoraaga lagu magacaabo mishas helben waxaana uu qoraagan warbixintiisa ku dhaleeceeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka taasi oo uu ku tilmaamay mid munaafaqnimo ah qoraaga ayaa sheegay in munaafaqnimada iyo is-hoosaasinta uu ku tilmaamay midda beenta ah ee maraykanka iyo sida uu ula dhaqmayo maamulka yuhuudda ay tahay mid aad looga caroodo maqaal qoraha wargeyska ayaa soo xiganaya warbixin uu saddexdii mey labada kun saddex iyo labaatan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka taasi oo ay kaga hadlaysay dad rayid ah oo ay ku dishay waddanka suuriya waxa uu wargeysku sheegay in maraykanka uu si bareer ah u beegsaday arijir da-diisu tahay kontan iyo saddex sano kaasi oo uu ku beegsaday waqooyiga waddanka suuriya waxayna ku dhufteen gantaal ay ka soo tuureen buu yidhi diyaarad aan duuliyo lahayn taasi oo ay ku dileen buu yidhi qoraagu kadib qoraagu wuxuu sheegay in maraykanka uu arijirahaasi u maleeyey in uu yahay hogaamiye ka tirsan ururweynaha alqaacida laakiin qaladkaasi uu qirtay sanad kadib qoraaga ayaa aada ugu dheeraaday doorka dilalka dadka rayidka ah ee ay ku lug leeyihiin ciidamada maraykanka inta ay ku guda jiraan buu yidhi howlgalladooda aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed qodobkiisuna waxa uu guni gabagaba u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta iminkana aan dib idinkugu celina dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaasuu inooga sii ambaqaado qibaha ka haray barnaamijka caalamulyoum لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay dalka isbein ma wuxuu isku beddeli doonaa saxare xilli waddamada dhaca qaaradda yurub ay ka jiraan abaaro xogan haddaba warbixintan soo socota waxaa ku eegayaa walaalkeen maahir maxamed sbain waa mid ka mid ah dalalka ugu badka weyn qaaradda yurub waxayna ka mid ahayd imaaradii andalus waxay dhacdaa koonfurta galbeed ee qaaraddaasi waxayna garabka ku haysaa marinbiyoodka muhiimka ah ee jabalu taariq oo isku xira yurub iyo afrika dhanka waqooyi waxaa ka saaran badweynta atlantiga dhanka bari waxay xuduud kala leedahay koonfurna waxaa kaga beegan badda mediteraneanka galbeedna waxaa ka xiga dalka burtaqiiska dalkan waxaa ka dhisnaan jirtay imberaatooriyad aad u ballaaran oo soo maamushay dalal badan oo caalamka ah qarnigii shan iyo tobanaad markii ay dhacday boqortooyadaas sbain ma aysan samayn wax isku day ah oo ay isku ballaarinayso dibna ay ugu soo celinayso awooddeeda iyadoona xoogga saartay keliya sidii ay u difaacan lahayd dalkeeda sidaa oo ay tahayna wakhti xaadirkan la joogo dalkan ma hayo cabsi ah in uu soo weeraro ciidan cadow ah balse waxaa halis ba'an ku hayaa saxaraha oo maalinba maalinta ka dambaysa kusii siqaya laga soo bilaabo sannadkii kun sagaal boqol kow iyo lixdankii heerkulka qoraxda ee dalkan ayaa marba marka ka dambaysa sare usii kacayay ilaa bishii abriil ee aan soo dhaafnay uu gaaray heerkii ugu sarreeyey tan iyo markii la bilaabay diiwaangelinta waxaa aad hoos ugu dhacay kaydadkii biyaha ee gobollada falensiya mersiya kastile manshif ekesramandura iyo gobollo kale kuwaas oo hoosudhacooda hadda lagu qiyaasayo boqolkiiba afartan halka gobollada kataloniya iyo andalus iyada kaydadkooda wuxuuba marayaa boqolkiiba shan iyo labaatan oo keliya asbaabaha dhibaatadani keentay waa ay kala duwan tahay balse waxaa ugu muhiimsan isbeddelada cimilada arrintan sbain uma keenin keliya mushkilad dhanka biyayarida ah ee sidoo kale waxaa meesha ka baxay wax soo saarkii dhanka beeraha ee waddankan oo lagu tirin jiray salladda yurub iyadoo dalagyada midhaha la quuto u badan ee dalkan loo iibgeyn jiray suuqyada qaaraddan tirakoobyadii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in boqolkiiba siddeetan biyaha dalkan laga isticmaalo waxaa loo adeegsan jiray dhanka waraabka beeraha taasi oo qayb ka ah sababaha keenaya hoos u dhaca deg dega ah ee ku socda kaydadka biyaha ee dalkan maalgashiga dhanka beeraha ayaa sannadihii lasoo dhaafay noqday halka ugu badan ee bulshada dalkan ay dhaqaalahooda ku bixiyaan qiimaha waxsoo saarka dalka sbain ayaa sanadkii labada kun kow iyo labaatankii noqday konton bilyan oo yuuro sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatan ismaamul goboleedyada dalkan ayaa aada hoos ugu dhigay adeegsiga biyaha iyadoona sidoo kale tubooyinka ka jaray goobaha danta guud ee deegaanadooda halka dadka shacabka ahna loo jaangooyey xaddiga biyaha ee ay sida maalinlaha ah u isticmaali karaan qaar ka mid ah gobollada ayaa aada sare ugu qaaday qiimaha biyaha ee ay bixiyaan laakiin dadaaladaasi ma aysan noqon kuwa miradhal ah marka la eego heerkulka oo sii karaar qaadanaya iyo abaaraha soo noqnoqonaya ee dalkan sababtuna waxay khubarada deegaanku ku sheegayaan in aanan weli la joojin xaarufinta dhirta ee waddankan oo si xawli ah ku socota arrintaa oo aad u saameynaysa isbedelada dhanka cimilada oo sababteeda ugu badan ay leeyihiin aadanaha sannado ka hor sbain waxay lahayd kaymo aada u ballaaran oo geedka sanoobarka xeebaha ah kaasi oo kaalin wax ku ool ah ka qaadanayay in uu dhulku saxaroobo laakiin jaris badan oo lagula dhaqaaqay geedkan ayaa keentay in dhul badan uu lamadegaan noqdo waxaa aada ugu soo batay dalka geedkan loo isticmaalo dhismaha iyo in la shito waxaa sidoo kale dhulka laga saaray dhuxuldhagaxda oo lagu dhalaaliyo macaadinta noocyadeeda kala duwan dowladda sbain waxay isku dayday in dhulkii bannaanaa ee laga nabaad guuriyey geedka sanoobarka ay ku beddesho geedka balaadul akhtarka loo yaqaan laakiin wax isbeddel ah ma aysan keenin arrintaasi taasna waxay keentay in xukuumaddu uu niyadjab ku dhaco dalkuna uu galo xaalad adag isbedelada ugu badan ee dhanka cimiladu iyo in ay bay-adu sii xumaato waxa ugu badan ee keenaya waa isticmaalka xaddhaafka ah ee ka badan baahida dadka ee ka dhanka ah khayraadka dhulka isbeddelkuna mar weliba waxa uu ka badnaanayaa khaladaadka ay galaan aadanaha oo wuxuu socdaa sannado ka badan inta ay socotay xaalufintu sannadkii labada kun iyo labaatankii sbain waxa ay la kulantay gubashada ugu badan ee kaymaha guud ahaan marka laga hadlayo waddamada qaaradda yurub inta la diiwaan geliyeyna waa shan boqol oo kiisas gubasho ah deegaanadii uu dabka qabsaday waxaa si deg deg ah ugu soo fiday saxraha oo dowladdu ay goor hore ku guuldaraysatay hakintiisa sannadihii lasoo dhaafay dhibicda roobka ayaa aada ugu yaree dalkan abaaraha ayaana israac raacay taasi oo xukuumadda madrid ku qasbanaatay in ay beeralayda dalkaasi oo niyadjabku soo wajahay ay ku kaabto adduun lacageed oo gaaraya laba dhibic laba bilyan oo yuuro maadaama dhibaatada ugu badan ee dhanka isbedelada cimilada ay tahay roob la-aanta kulaylka oo sii kordhaya iyo dhulka oo saxre isku beddelay ay saameynayaan dadka beeralayda ah dowladda sbain waxay iyadu sheegaysaa in wakhti hadda laga joogo konton sano ka hor ay bilowday sidii ay uga gaashaaman lahayd dhibaatooyinka ay maantay la daalaadhacayso waxay dhistay sida ay sheegayso boqolaal biyo xireenno oo aad u waaweyn oo iyagana ka sii faracma harooyin kuwaas oo dhulka iyo ceelashaba ku celiya beddelka biyihii laga soo saaray waxay sheegaysaa in ay haysato kun iyo laba boqol oo biyo xireen oo gacan ku samaysa waana iyada dalka ugu badan ee qaaradda yurub ee haystay biyo xireennada ugu badan inta badan adeegyadan waxaa laga hirgeliyey gobollada koonfureed ee dalkan halkaasoo ay ku yaalaan beeraha ugu badan ee waddankan gobolka almeriya waxaa aada ugu badan beeraha green howska loo yaqaan ee laga dhisay teendhooyinka dhaadheer ee balaasikada ka samaysan kuwaasi oo dhexdooda lagu beeray geedmiroodyo noocyadooda kala duwan kuwaas oo ku fadhiya masaafo dhan in ka badan lix iyo toban kun oo garoommada kubadda lagu ciyaaro ah laakiin waxaas oo idil waxay khubaradu sheegayaan in sbain aysan ka dhigi doonin in ay sii ahaato dalka ugu badan ee yurub u dhoofiya dalagyada ugu badan iyadoona lagu talinayo in xukuumadda madrid ay ka joogsato la jaanqaadidda waxaa lagu sheegay caalamka cusub oo isaga soo jiidayo isbedelada ugu badan ee dhanka cimilada iyo in ay dadku ka shaqeeyaan hababkii ay ku isticmaali lahaayeen biyo aad u badan si kastaba boqolkiiba toddobaatan iyo afar dhulka waddanka sbain ayaa saxare noqday siddeed iyo toban waxaa la sheegay in dhulka waddankan uusan ku wanaagsanayn dhanka beerashada waxa loogu yeero ururka qaramada midoobay kal hore ayuuba isagu yeeriyey seeriga digniinta digniintan kuma koobnaan doonto oo keliya dalka sbain ee sidoo kale waxay saameyn doontaa dalalkii yurub ee ay iyadu wax u dhoofin jirtay waxayna arrintani noqonaysaa musiibadii labaad ee dhanka cuntada ah ee yurub ku habsata muddo saddex sannadood gudahood ah iyadoo weli dadka yurubiyaanka ah aysan ka soo kaban dhibaatadii ka soo gaartay dagaalkii ruushka ku qaaday ukrain oo ahayd mid ka mid ah dalalka ugu soo waxsaarka badan caalamka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyom ayaan isla soo gaarnay shirkadda british petroleum oo ka shaqaysa arrimaha batroolka ayaa la soo warinayaa inay la kulantay khasaare xooggan oo gaaraya boqolkiiba afartan haddaba warbixintan soo socota waxaa ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir shirkadda british petroleum ayaa shaaca ka qaaday hoos u dhac weyn uu ku yimid faa'iidada rubaca hore ee sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatan islamarkaana lagu qiyaasay afartan boqolkiiba oo u dhigantaa laba dhibic toddoba bilyan oo dollar tiradan ayaa ka hooseysay filishooyinka falanqeeyaasha taasoo ka tarjumaysa caqabadaha xooggan ee shirkadda ku hareereysan sida qiimaha tamarta ee hooseeya iyo carqaladeynta warshadaha sifeynta ee mareykanka kuwaasoo sababa in ay yaraadaan faa-iidooyinkii la filayay inay ka dhashaan korarka wax soo saarka saliidda ee gaaska sida ay sheegtay wakaaladda reuters madaxa fulinta ee shirkadda oo lagu magacaabo mawari oshinkolos oo gacanta ku haya howlaha maareynta wixii ka dambeeyey markii uu dhintay madaxii isaga ka horreeyey ee barandaloni ayaa carabaabay go-aankiisa ku aadan sidii uu xasiloon ugu soo dabaali lahaa shirkadda xilli ay marayso marxalad adag oo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha shirkadda oshinkolos oo hore usoo noqday madaxa howlaha maaliyadeed xilligii loni ayaa sharaxaad ka bixiyey qorshayaasha lagu ballaarinayo howlaha shirkadda laguna yareynayo kharashaadka iyadoo ay jiraan shakiyo ay muujinayaan maalgashadayaasha ula xidhiira in ay shirkadda u guuri doonto mustaqbal uu kaarboonkiisu yaryahay iyadoo qayb ka ah dadaalada istaraatiijiyadeed waxay shirkadda british petroleum ku dhawaaqday hadaf iyo hiigsi la xidhiira sidii ay u xoojin lahayd kaydinta lacagaha caddaanka si ay ugu yaraan laba bilyan oo dollar u gaaraan sanadka labada kun iyo lix iyo labaatan marka loo barbardhigo sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka waraysi uu siiyey reuters ayuu kusii faahfaahiyey isagoona sheegay inay martigelinayaan howlo shaqo oo ballaaran sida uu warka u dhigay inkastoo shirkadu wajahayso culeyso adag oo dhanka suuqa ah si kastaba ha ahaatee waxaa isbeddelka dakhliga asaasiga ah ee saddexda bilood ee ugu horeysa sanadkan labada kun afar labaatan uu hoos u dhacay marka laga hadlayo sidii la filayey iyadoona lasoo diiwaangeliyey natiijo ka badan saadaalintii falanqeeyaasha iyo sidoo kale nambaradii lasoo gudbiyey saddexdii bilood ee ugu dambeysay sanadkii lasoo dhaafay natiijadan waxay muujinaysaa saameynta ka dhalatay hoos u dhaca ku yimid qiimaha tamarta iyo carqaladda uu sababay go-itaanka korontada ee warshadda whitin ee gobolka indiana inkastoo natiijooyinka laga faa'iiday ganacsiga saliidda korarka warshadda sifeynta iyo sidoo kale waxsoo saarka naftada iyo gaaska ay qayb ahaan badiil ugu noqdeen waxyeelada iyo saameynta ka dhalatay hoos u dhaca sicirka tamarta waxaa sanadkan nisbo dhan laba dhibic hal kordhay waxsoo saarka naftada iyo gaaska marka loo barbardhigo sanadkii lasoo dhaafay waxaana waxsoo saarka cusub uu maraya laba dhibic soddon iyo sideed milyuun oo fuusto oo maalinkii ah arrinkaas oo horseedi kara in ceelal cusub laga howlgeliyo adarbijan iyo mareykanka dhanka kale waxaa soddon iyo afar boqolkiiba oo u dhiganta shan bilyan oo dollar hoos u dhacay dakhligii kaashka ee shirkadda british petroleum waxaana qayb ahaan arrinkaas loo sababeeyey dib ukeydinta naftada iyo shidaalka ka hor xilliga xagaaga dhanka kale rubaca ugu horeeya ee sanadkan waxay deynta shirkadda british petroleum kor u dhaaftay konton iyo saddex bilyan oo dollar iyadoo saamiga diinta ee suuqa uu sare u kacay labaiyo labaatan boqolkiiba marka loo eego saddexdii bilood ee ugu dambeysay sanadkii lasoo dhaafay xilligaas oo sare kuca diinta suuqa uu ahaa sagaaliyo toban dhibic toddoba boqolkiiba howlaha shirkadan ma ahayn mid ka duwan kuwa iyada la midka ah ee naftada waxaana shirkadaha loolanka ku jira sida exxon mobile shefron iyo total energies ay ku dhawaaqeen hoosu dhac dhanka faa'iidada ah iyagoona wajahay caqabada sicirka gaaska dabiiciga ah sidoo kale shirkadda naftada sacuudiga ee aramco ayaa iyadana sheegtay inay hoos u dhacday faa'iidada dhaqaale ee saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan arrinkaas oo horseedaya caqabado ballaaran oo dhanka farsamada ah marka laga hadlayo dhanka sacuudiga shirkadda aramco ee naftada dalkaas ayaa ku dhawaaqday inay dowladda iyo saamiliyada u qaybinayso macaash iyo faa'iido lagu qiyaasay kow iyo soddon bilyan oo dollar iyadoo ay shirkaddu wajahday hoos u dhac dhanka faa'iidooyinka iyo dhaqaalaha saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan kadib markii ay saameen ku yeesheen hoos u dhaca ku yimid qiimaha naftada iyo xaddiga la iibiye intaba xukuumadda sacuudiga oo sidoo kale xiso toos ah oo gaaraysa siddeetan iyo laba dhibic laba boqolkiiba ku leh shirkadda aramco ayaa ku tiirsan saami qaybinta shirkadda waxaana sidoo kale saamigaas qayb ka ah lacagaha ay dowladdu soo rogto ee cashuurta ku jirto maamulka dalkaas sacuudiga oo ah kan shidaalka ugu badan u dhoofiya caalamka ayaa lacago balaayiin dollar ah ku bixiya xaqiijinta kala duwanaansho dhaqaale faa'iidada shirkadda aramco ee sacuudiga ayaa saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan ilaa kow iyo soddonkii maarso waxay hoos u dhacday afar iyo toban boqolkiiba oo u dhigantaa toddoba iyo labaatan dhibic saddex bilyan oo dollar arrinkaas oo ku beegmay filashada falanqeeyaasha iyo isbarbardhig lagu sameeyey muddadaas iyo sidoo kale bilihii ugu horreeyay ee sanadkii lasoo dhaafay xilligaasoo faa'iidadii shirkaddu ay gaaraysay kow iyo soddon dhibic sagaal bilyan oo dollar sida lagu sheegay bayaan ka soo baxa shirkadda aramco waxay aramco ku dhawaaqday saami qaybsiga ugu muhiimsan ee saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan oo lagu qiyaasay labaatan dhibic saddex bilyan oo dollar waxaana sheegtay in ay rajeynayso inay sameyso faa'iidada waxqabadka xiga oo lagu qiyaasay toban dhibic sideed bilyan intaan la gaarin bartamaha sanadkan waxay shirkaddu filaysay in wadarta saami qaybsiga inta lagu guda jiro sanadkan ay gaari doonto boqol labaatan afar dhibic saddex bilyan oo dollar kuwaasoo ay ku jiraan afartan iyo saddex dhibic hal bilyan oo ah faa'iido la xiriirta waxqabadka isbahaysiga obek balas oo ay ku jiraan ururka wadamada soo saara batroolka iyo xulufadooda ayaa wixii ka dambeeyey dhammaadka sanadkii labada kun labaiyo labaatanka wuxuu ku dhawaaqay inuu hoos u dhigayo waxsoo saarka iyadoo sii kordhayeen dhanka kale waxsoo saarka dowladda maraykanka iyo wadamada kale ee la midka ah ee aan qaybta ka ahayn ururka xilli dhanka kale ay jireen walaac sii kordhayey iyo cabsi laga qabay dhanka dalabka sare ukacna uu ku yimid sicirka faa'iidada ee dhaqaalaha ugu xoogan celceliska qiimaha ceyriinka brint tan iyo bilowgii sanadka waxaa lagu qiyaasay ku dhowaad siddeetan iyo afar dollar halkii fuusto boqortooyada sacuudiga ayaa laga yaabaa inay dib u dhigto mashruucaad waaweyn oo dhowr ah kadib markii ay filatay in hoos u dhaca miisaaniyadda uu gaari doono toddobaatan bilyan oo riyaal una dhiganta kow iyo labaatan dhibic toddoba bilyan oo dollar inta lagu guda jiro sanadkan arrimahan ayaa waxaa mar sii horreysay xaqiijiyey wasiirka maaliyadda xukuumadda riyaad moxamed al jidca kaas oo sheegay in mashruuca ay ugu magacdareen aragtida labada kun iyo soddonka ee lagu kala duwayo dhaqaalaha dalka sida uu sheegayo ay ku khasbanaan doonaan in isbeddelo ku sameeyaan ayna suurtagal tahay in la yareeyo xajmiga qaar ka mid ah mashaariicda ama howlaha ballaarinta iyo sidoo kale mashaariicda kale ee dadejinta lagu wado wuxuuna carabka ku adkeeyey in ay wajahayaan caqabado kala duwan oo dhanka dhaqaalaha ah sidoo kale waxaa la filayaa in xukuumadda riyaad ay ururiso lacago maalgelinha u gaaraya boqol soddon iyo sideed bilyan oo riyaal islamarkaana u dhigma soddon iyo lix dhibic siddeetan bilyan oo dollar inta uu socdo sanadkan waxaana loo barbardhigay lacagahaasi qiyaaso hordhaca u gaaraya saddex iyo labaatan bilyan oo ay ururisay dowladda horaantii sanadkan labada kun afar labaatan sacuudiga ayaa ku amray shirkadda aramco inay baajiso qorshaheedii ballaarinta ay ku kordhinaysay tamarta ay soo saarto oo ahaa saddex iyo toban milyan oo fuusto dibna ay ugu laabato hadafkeedii hore ee ahaa laba iyo toban milyan oo barmiil ama fuusto oo maalintii ah amarkaas oo dhankeeda ay shirkaddu u hoggaansantay iyadoona sheegtay in isbeddelkaas uusan saameyn ku yeelan doonin mashaariicdii hore loogu dhawaaqay
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا guud سواقيها ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballannahaa sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
حبا لنور الهدى والشوق والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى